haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana inoo soo diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka iyadoo la tix raacayo heshiiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa toddobaadkan magaalada istanbuul waxaa isugu tegey wafdiyo ka kala socday soomaaliya iyo somalilan si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada soo socday ee labada dhinac laakiin wadahadalladaasi ayaa qabsoomi waayey kadib markii somalilan ay shuruud ku xirtay in xubno ka mid ah ergadii matalaysay dowladda soomaaliya laga saaro wadahadalka taasoo dowladda soomaaliyana u cuntami weysay haddaba waa maxay sababta dhabta ah ee wadahadalladaasi ay u qabsoomi waayeen maxay yihiin cilladaha hanaanka wadaxaajoodyadan ay ku soo socdeen muddadii saddexda sano ahayd ee iskudayadan ay socdeen su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaa dooda ka qayb galaya maxamuud cabdulaahi jaamac sifir oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya haatanna ah wakiilka somalilan ee kenya qadka taleefonka ee magaalada new york dalkan maraykanka ayuu ku jiraa qadka magaalada colombos ohio ee dalkan maraykanka waxaa sidoo kale ku jira doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare farmaajo kana tirsan mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka ohio qadka taleefonka ee magaalada minneabolis waxaa ku jira xaamud cali maasheeye oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladdii sheekh shariif ku soo dhowaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga barnaamijkeenaan gudagelaynaa wafdiye ayaa loo diray oo tegay istanbul waa kulmi waayeen dhexdhexaadin uu turkigu isku dayayna way guuldareysteen maxay idinla tahay sababta ugu weyn ee loo kulmi waayey waxaan ku hormarayaa maxamuud cabdullahi jaamac sifir wa waa mahadsantahay aniga horta de wa doodan oo kale wakti dheer bay ubaahan tahay iyo isfafadhi markaa telefonkuna dhibaatada isu leeyahay yaan ka gudbo haddaba dee mawqifku waa wax labada qoloba waa sheegeen waxa la isku qabtay waxa weeye ka qaybgalka qolooyin dad ergada kamida somaliland u dhalatay ee lagu soo daray oo somaliland diiday somaal ergadii soomaaliyana ku adkaysatay marka labada ergo waay waxay tilmaamaysaa waa muran siyaasadeed iyo aragti aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan soomaaliya waxay doonaysaa inay dowlad waxay ka mid yihiin ergada dowlad federaalia waxay doonayaan inay somalilandna kusoo daraan federaalkii ay ka mid noqoto somalilandna waxay doonaysaa inay iskeed u madax banaanaato ay noqdaanna soomaaliya somaliland laba daloo walaalaho isku jaar
waxaan siinaya cabdinuur baan siinaya waa mahadsan tahay runtii waxaan isleeyahay arrintan waxay u baahan tahay in dib loo noqdo oo la baaro shirarkii hore ee soo qabsoomay ilaa iyo toddobada iyo sideedda gaarayay oo oo somaliland iyo dawladda soomaaliya dhex maray runtii waxaan isleeyahay arrimaha ka dhexeeya somaliland iyo soomaaliya aad bay u fara badan yihiin oo waa muhiim in lawada kulmo oo lawada xaajoodo oo dialogue la sameeyo arrimaha laga wada hadli jiray waxaa kamid ahaa arrimaha gargaarka dadka reer somaliland iyo soomaaliya iyo maaragtay gargaarka ay dibadaha ka helaan in maaragtay aan la siyaasadayn habmaamulka hawada dalka oo laga gaaro maaragtay heshiis soomaalida ay wada gaaraan in laga wada shaqeeyo arrimaha nabadgelyada securityga laga wada shaqeeyo oo aysan dhicin in qolooyinka argagixisada ay ka faa'iideystaan maaragtay dadka walaalaha ah iyo in maaragtay laga midoobo lagana soo wada horjeesto argagixisada iyo iyo maaragtay piracyga iyo iyo iyo arrimaha noocaas oo kalea marka heshiisku arrimo badan ayuu taabanayay oo runtii u baahan in soomaalidu ay ka wada hadasho hase ahaatee sida walaalkii sifra u sheegay waxaa soo galay siyaasad oo oo oo ay ka muuqato maaragtay in la diidan yahay wafdiga ka socda dawladda soomaaliya runtii waxaan shako ku jirin dad badan oo reer somaliland ah inay kamid yihiin dowladda federaalka soomaaliya oo ay wasiiro ka yihiin oo ay xubno ka yihiin waxaan isleeyahay inta laga gudbo waxyaabahan oo superficialka ah ama maaragtay u muuqda xoogaha in ay ay ay ay culeys yihiin in loo in loo degdego arrimaha labada maaragtay walaalo ka dhexeeya dadkaasi dawladda matalaayan ay yihiin dad soomaaliyeed runtiina ku leh xaqna ku leh federaalka dowladda federaalka xaqna ku leh reer somaliland marka waxaan isleeyahay arrintaas waa nasiib darre ahayd caqabad bay ku tahay shirkaas waxaan isleeyahay shirkaas waa inuu dib usoo laabtaa oo arrimahaas laga gudbaa labada kooxna waxay xaq u leeyihiin inay soo dirsadaan dadka isleeyihiin oo idin matali karaan wa wa waa gartay waxaan siinayaa xaamud baan siinayaa qadka magaalada minneapolis gedigiinba horta waad mahadsantihiin soomaalidana waan waan salaamayaa arrimahan shirkani anugu had iyo gooraale waxaan aaminsanahay in marka aad dhibaato ka hadlayso haddaad dhibaatada siday tahay u qeexi weydo oo dhibaatadii aad ka cabsooto ama aad si daba u qeexi weydo dib baad kala kulmaysaa arrintan soomaaliya iyo somaliland laleeyahy horta ma labada magacba horta labada magacba waa qalad labadan magac meel iyo meel aan kula baxnay oo ma jirto lixdankii waxaan la baxnay jamhuuriyadda soomaaliyeed labadii magac ee soomaaliya iyo somalilandna waan tuurnay marka astaantan la soo celinayo ee laleeyahay waddanka iminka koonfur iyo waqooyi baa wada hadlaysa taasaa dhibta keenaysa markaad mar shiraad galaysana haddeed qeexi weydo ood magacyada xuduudaha wax walba aad qeexi weydo ood been ka sheegto dee dhibtaasi way kugu soo noqono marka somalilan la leeyahay somalilan la leeyahay ma waxaa looga joogaa halkii ingiriisku gumaysan jiray haddii taa looga jeedo goormaa lagu heshiiyey in magacaa la qaato iyaana ku heshiiyey soomaaliya haddii laleeyahay dadka koonfurta iyay masilaysaa goormaa lagu heshiiyey in soomaaliya loo bixiyo koonfurta oo laba waqooyi iyo koonfur ay wada heshiiyaan talabaad waxa weeye waqooyi iyo koonfur waamuu dagaal dhex dhacay oo islaayeen oo mushkiladooda la galay maxay tahay marka waxa weeye mar walba dhibta haddaed siday tahay u abaari weydo ood ka xishooto dee foolxuma kaaga soo bixi anigu waxaan aaminsanahay in soomaaliya heshiiso qabaa'ilka soomaaliya oo dhan waxay tabanayaan la weydiiyo beeshaa dhexe ee burciya hargeysiya berbera degan waxay tabanayaan in la weydiiyo laakiinse dadka waqooyiga in magacooda la wada siiyo waa arrin qalada dadka koonfurtana in magacooda group la wada siiyadana waa qalad dowladda soomaalida adduunka oo dhan baa ictiraafsan qaranka oo dhan bay mas-uul ka tahay minlawiya cadaylaar haskamboni gruubna uma yeedhin karo waxa iyadu ay rabto iyo cidda ay ku darayso shirka iyo cidda kale haddii kale qaran ma noqonayso qarannimadeeni waa iska qaaday marka dhibtana halkaasi ka socotaa maxamuud cabdullaahi jaamac sifir waad imaqlaysaa waa ku maqlaya waxaan jecelahay inaanay naga noqon doodu fadhi ku diri waxa la isku waxa wada hadlayay waxay ahayd soomaaliya iyo somaliland waxay ahaayeenna qolo waliba way ogeyd qaabkay soo yimaadeenna u caddaa marka ma aha inaynu dib u dib u laabano wax inaynu ka hadalla arrinka la isku qabtay iyo weli waxaan jecelahay in si xalaala oo aan dhinacna ahayn inaan waxa u sheegno maadaama dad dibadda joogo dadkeena aanu u arag dadkeenana u wax u ifino waa doodan in noqoto mid wax iltilma xal tilmaanta ee mid buuranka ka ka mid noqota aanay noqon marka ani waxaan waxaan arkaa waxaan usoo jeedin lahaa labada dhinaca wada hadlayaba in laba mushkiladood ba haysa waa mushkilad siyaasadeed iyo mushkilad falsan mushkilada siyaasadeed waxa aayaha ugu dambeeya in dib laysaga dhigo aan laga wada hadal laakiinse waxaa soomaalida ku mahmada aan wada hadalla waan heshiin qaababka hore loo wada heshiinaya ujeedadooda waa inay noqdaan inay kalsooni isku kalsooni abuuraan wada hadalka waa in loo arkaa laga duwaa gorgortan iyo iyo iyo iyo muran waa inaynu u aragnaa wada hadalku waa aan iska aynu ka wada wada tashi wada tashi loo arkaa wada tashiga marka mashaakilkeenu maxay yihiin maxaa dhibaateen labadeynaba in haysta sidaynu uga wada gudbi kartaa haddii wadadaa la maro waa la isku soo dhawaanaya kalsoonina way abuuraysa wax kasta ha ku dambaysa cilada kale taas waa marka in taabka loo gelayo in sidaa loo arko wada tashi wada hadalada wada tashi iyo iskaashi loo arko qaab arrinka kale ee meesha jira cilada kale joogtaa waxa weeye iminka laba sanadood saddex sanadood ku dhawaad baa wada hadalada sagaal sagaal shir baa la isugu yimid waxba m wax wax la taaban karo ay keenaan ma jira kii ugu dambeeyana waa taa lagu kala kacay halkaa waxaan odhan lahaa cilado farsamaa jira ee farsama kuwaana in la ifiyaabay u baahan yahin aniga aragtidayda laba ergo oo ballaaran oo lasoo laisu keenay waxba maxalilayaan wada hadallada waxay u baahan yihiin in ay in dadka qolo waliba dhinaceeda in shacbiga loo diyaargareeyo wada hadallada ujeedooyinkiisa iyo waxa ka suura gala iminka labada dhinac midna ma sameeyo shacbiga ma diyaar galayo marka wadahadalada qaabka loo gelayana cilado badan baa ka ya kusoo baxay cabdinuur baan eh, siinaya ilaa iyo hadda eh, sida sifir uu leeyahay waxa keliya ee labada dhinac ay isku aragti ka yihiin oo aan ognahay waa in la wada hadlo Eh, wadahadalkiina waa socon laayahay dhinaca kale labada dhinac ayaa weji gabax eh, ay ku tahay dunida ilbaxa ah horteeda in shir la isugu yimaado oo haddana la wada hadli waayo oo waxna ay kasoo bixi waayaan mar walba oo ilaa saddex sannadood ee waxaa soo jeetamaan Eh, xagee wax iska qaban la- laayihiin bay kula tahay cabdinuur Een, uh, waa mahadsan tahay Een, uh, walaalahayna waa ay hagaajiyeen aniga waxaan isleeyahay awalan intaanan la aadin een, uh, turki iyo ingiriiska iyo maxaa la yidhahda jabuuti iyo meelo badan aan shirarka lagu qaban horta waxaan jeclaan lahaa shirarkaas inay ka dhacaan een, cariga soomaaliya Een, ama ay ka dhacaan muqdisho ama ay ka dhacaan een, hargeysa ama meelo kale ay ka dhacaan awalan si maaragtay ummadda soomaaliyeed ay u arkaan waxaan dhihi inay tahay wada hadal ay dad walaala ay ka dhexeeyaan kan labaad waxaan isleeyahay mushkilada siyaasadeed ayaa ka weyn een, sida walaalkii sifir uu yiri mus- mushkilada een, iskaashiga maxaa yeelay haddaanan la xalilin fakarka siyaasadda ee runtii arrintan een, arinaya een, waxay keenaysaa dhibaato waxaan isleeyahay een, walaalihii reer somaliland kulankan waxay uga dan leeyihiin inay ku helaan aqoonsi een, oo ay goonistaagooda lagu aqoonsado oo wadamada maaragtay een, international community ay tahay ay u arkaan Een, ah, dowladda soomaaliyana waxaan isleeyahay federaalka waxay u aragtaa een, ah, soo dhaweyn aan walaalaheena reer somaliland in laga wada hadlo een, arrimaha ka dhexeeya labada maaragtay wal- dad walaalo ah si loo helo in maaragtay een, ah, unitigii dalka uu usoo laabto oo dowlad soomaaliya ay noqoto mid midaysan marka meeshaas ayaa ismaandhaaf ka jira Een, haddii marka een, qolo walba ay raadinayso maslaxad iyada u gaar ah Een, een, kadibna laga wada hadlo arrimo yaryar oo la isku diido diidmadu waxay ka imaanaysaa mushkilad siyaasadeed oo aan weli la qayaxin oo aan weli laga wada xaajoon marka waxaan is leeyahay inta la iska dhaafo arrimahan laga wada hadlaayo een een ah maaragtay een humanitarianka iyo iyo xa- xa- qaabkeen u wada shaqeynaa iyo hawada iyo sidaan u maamulno intaan la gaarin waa in arrinta muhiimka ah een laga wada hadlaa arrintaas oo ah dastuurka somaliland waxaa ku jira in ay muqadas tahay een goosashada een somaliland dastuurka dowladda federaalkana waxaa ku jira inay muqadas tahay een, wadajirka iyo iyo sovereigntyga dowladda soomaaliyeed marka labadaas een, arrin oo istaafsan sida laisu waafajin lahaa oo looga wada hadli lahaa oo looga heshiin lahaa waa inay marka hore timaadaa intaan laga wada hadlin arrimo kale oo yaryar oo maaragtay keeni kara inay wejigabax ku noqoto labada maaragtay een, walaalo oo isu imaada mar walba haddana ku kala taga shirarkaas wa wa waa gartay Eh, xamud baan siinaya xamud eh, waad maqlaysaa een, cabdinuur iyo sifir halka ay dooda udhigayaan Eh, dhinaca kale labada dhinac ayay eh, siday sheegayaan arrintan culays ku tahay adigu maxaad ugu yeeri lahayd dadaal dadaalka socda ma waxaad ugu yeeri lahayd wadaxaajood ma dib u heshiisiin mise maaweele iyo dholoto siyaasadeed eh, sida dadka qaar eh, wax ka sheegay shirarkan iyo eh, wadahadalladan ay qabaan een horta kolley maxamed kolley wax walba kolley waxa fiican de in xagga fiican ka eegno een oo kolley de arrintan waa arrin een masiiriya oo de masiirkii soomaalida lagaga hadlaayo iyo hayiheedii lagaga hadlaayo een arrintan haysaanu de kolley sidaan u diidanahay uun de waxa weeye sida loo wado iyo qaabka loo wado een walaalkay maxamedna waxaan u sheegayaa arrintu inay fadhi ku diri lahayn waayo arrintani aayaheenii bay saamaysaa aayaha iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed oo dhan bay saamaysaa arrintani waxay si khaasa u saamaysaa dadka degan dadka awdal degan dadka khaatumo degan dadka maakhir degan dadka beelaha dhexe degan ee moogtahay hargeysa iyo burcii berbere degan marka anigu waxaan aaminsanahay arrintani haddii ay dadtirsanayaan inay khatar ku tahay oo anugu khaasatan aan tirsanayo in arrintani arrin toos dadka awdal degan khatar ku tahay dadka maakhir deganna khatar ku tahay dadka khaatumana khatar ku tahay xaq baan u leenahay inaan doodayda ka dhiibno si daacadna uga dhiibano waxa weeye marka horeba cid iyo cid u idmantay iyo dastuurka hargeysa qoratay meel lagu ansixiyo soomaali ku ansixisay ma jiro adduun weyne ku ansixiyeyna ma jiro waxa qudhaheena qabtaa waa inaga wada dhexeeyey waa axdigii lixdankii aan wada saxeexanay kaa haddii gurubow tuurana dee soomaaloo dhanna markaa way wada tuurtay markaa axdigaasi ma jiraayo cid waliba axdiga ay samaysato ayay ku dhaqmaysaa dadkan awdal waad og tahay inayna majoritigoodu raalli ka ahayn somaliland dadka khaatumay inay raalli ka ahayn ma akhrin raalli ka ahayn waad ogtahay inay dagaalla ka socdaan imikada gobolada aan soo sheegay oo dhan marka dawladdii soomaaliyeed gruub soomaaliyeed oo intuu hub qaatay dadkii kale u cagajuglaynaya dee ma odhan karto waan la shiraya iyo ninkii bayna masila waa gartay gobolada aan soo sheegay oo dhan dawladda soomaaliyeed baa masila haddii ay magac somaliland ku masishana dee goboladii kale waxay ku qasbaysaa iyakuna inay go-aan oo mustaqbalkoodii ka tashadaan wa- wa- waa gartay Eh, maxamed eh, waxaan rabaa waxa- maxamed waxaan rabnaa eh, dooda in maaragtay eh, eh, mawduucyada aan eh, ka hadlayna eh, xooga lagu saaro aragtidaadana xor baad u tahay oo ku caburin mayno laakiin waxaan rabnaa in marka hore si bulshada uga bogato eh, mawduuca dooda kusaaba ku saabsan tahay aan eh, diiradda ku saarno oo eh, eh, xagga aan aan inooga yara bayrin Eh, waxaan siinayaa sifir baan siinaya siinaya sifir adigu shirkan maxaa shirarkan socda maxaad ugu yeerahay Waxaan jeclahay aniga iyo saaxiibadayda kale ku jiraba adiga iyo saaxiibadayda igula jira meesha yacni waxyaabaha asaasiga inaan aynu muran gelin qaabka dawladda soomaaliya ku dhalatay ku abuurantay waa kan waa la wadaogay anaaba mar kamid ah oo ka qayb galay Een, eh, wax mar somaliland dadkeedu eh, qof sida qof iska soconaya ama soo ama xildoona ama xoolodoona ama waxun wax raadinayo oo ka soo waaya xankooda waxaa jira dad badan oo somaliland ka soo waayay isku dayay inay ka qayb galaan siyaasadda oo deetana markay ku fashiyeen xagga soo qabtay marka iminka waxa waxa iminka waxyaabaha eh, dhabta ee dhaca waxa weeye qofkii xaggoo ka soo cadhoodaba xamar buu yimaadaa oo wax ka doona oo wax ka hela marka inaynu iska waxaasoo dhan waa ognayaa haddaba aan iska dhaaf somalilandna qaabka ku timi waa loogeyay mid la dafiri karana maaha oo iyo sagaashankii baa shir la isugu yimi dadkeedii oo dhan baa isu yimi beeraheedii baa isu yimi waxay soo afjareen dagaaladii wa- qaab farsami qaab bay ku heshiiyeen axad bay wada qaateen qaab bay mareen shirar badan dabajoog ay keeneen doorashay sameeyeen marka laakiinse aan u gud eh, anigoo eh, ma doonaya inanta somaliland oon tilmaamo labada la- laba dastuur baa kala jira iminka labada dastuur anigu xaq bay uleeyihin sooma- soomaaliya dastuurkeeda ayadaa u gacan fulan xaqna way uleeyihin siday doona haga dhigteen laakiin somaliland sidaas oo kale laakiinse somaliland marra dad ka wakiila oo oo dad la soo dirtay oo somaliland soo dirtay kamay qayb gelin dhowr shan iyo tobankii jira ee lasoo qabtay ee dawladda federaalka lagu sa- ay ku- ay ka- kasoo ambaqaaday marka iyaanaynu een, i- waxyaabaha xaqiiqada ayaanu iska entertain waxaan ka hadlaynaa war haata halkaynu marayno sidaynu uga gudubnaa labadii way isu baahan nahay xalku midnimadu xal waa noqon kartaa laba daba walaalna xal waa noqon karaan yani labaduba mid wada noqonaya ujeedadu waxa waxa loo baahan yahay in laga wada hadlo waxa weeye waa sidee baynu isu kaashanaa xal u gaadhnaa oo isu kaashanaa oo dhibaatada ina haysata ee maanta dadkeena haysanaa aynu uga gudubnaa dhibaatada waxaa ka mid a ee iminka way ogtihiin xawaaladihii waa la joojiyey banking system madihin een, eh, lab- shan iyo labaatan kun oo ciidan oo shisheeyaha xad- koonfurta jooga oo nabadda ilaalinaya oo da- bee- eh, m- maamulada la sameynaya mid walba kiibay iyo bakool wixii ka dhacay waad arkaysa ka iminka gobolada dhexe waad arkaysaa eh, juubooyinka sida ku abuurma waad arkaysaa wax dhabah oo dadka soomaaliyeed ku heshiiyey ma jiraan ee waa wax giddigood kasoo ambaqaaday ku abuurmay gacmo shisheeye marka anigu waxaan leeyahay aan ka gudubno gamcaha shisheeye ka xorowno gamcaha shisheeyo oo aan saani u wada hadalno oo ku dhowaano xalka Wa- oo aan u- oo aan u aragno sidaynu wa- waa gartay halkaa halkaa rabaa halkaa baan rabaa halka halka halkaa baan rabaa intaan cabdinuur u gudbin waxaan rabaa halkaa inaan sifir su-aal kaa weydiiyo adoo raalliya Eh, dowladda soomaaliya ayaad kasoo shaqaysay eh, waxaa lagugu yaqiinay nin eh, midnimada soomaaliya iyo een, aada ugu ololeyn jiray xilliga maxaa iska kaa bedelay hadda ood somaliland wakiil u tahay maxaa iska bedelay aragtidaadii ku aadanayd in soomaali isu timaado oo somaliland oo jirta iyo soomaaliya oo jirta ay isu yimaadaan wada hadlaan oo marka dambena la midoobo horta een, eh, wa- wa- ka- soomaaliya aan ka qayb galay mar marna wax badan iskama kay bedelaan soomaaliya waxaan isku qaban somaliland waxaan ka diiday mar walba waxay diideen wada hadallada marka iminkana wada hadaladii bay ogolaadeen mar hadday wada hadaladii ogolaadeenna wixii aan ku diidana dee meesha waa ka baxeen marka een, eh, xamar walaaladii xamar t f g da markaan lahayna wax waxa ii muuqatay wax doonaya xalba inaanay meesha joogin waa nin xukun iyo nin xukun doonaya nin xoolo doonaya iyo nin eh, ujeedo ka eh, cid shisheeye u- u- u- u- u adeegaya markaa deetana waan ku qanci waayey waxa meesha ka socdaa in dan soomaaliyeed ay tahay sidaasa sidaas wax sidaasaan uga soo laabtay waa gartay cabdinuur baan siinaya aad baad umahadsan tahay
waxaan runtii rabaa inaan qiro walaalkay sifir ma uu yahay nin soomaaliyeed oo usoo dagaalamay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed runtiina aan aan ixtiraamka u hayo hase ahaatee waxaan runtii ku faraxsanahay in uu ka hadlay arrimaha dhibaateysan ee soomaaliya ka socda oo dowlad goboleedyada ah iyo iyo xaalad ay ku sugan yihiin waxaa ii muuqata markaa in uu ogol yahay soomaaliduna inay maaragtay ka hadasho arrimaha dhibaateysan ee ka socda somaliland oo ay kamid tahay gobolada maakhir iyo iyo iyo degmooyinka kale marka soomaalidu haddii ay dhibaato ka jirto dabcan way furan tahay in maaragtay arrimahaas laga wada xajoodo oo aysan yani hal qolada aysan ufurneyn qolada kale xaaladeeda dhibaatada inay ka sheekeyso qolada kalena ay ka xayiranto maaragtay inay tan kale ka hadasho marka waxaan isleeyahay walaalaheen reer somaliland iyo iyo iyo dowladda federaalka soomaaliya runtii waanay dib isugu laabtaan oo qolo walba ay gadaal u laabataa ay fiirisaa war maxay tahay waxaan ka rabo arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya soomaaliya sidaan ogsoonnahay constitutionka wuxuu qorayaa inay muqadas tahay wadajirka iyo iyo iyo sovereigntyga dowladda soomaaliyeed hase ahaatee ilaa hadda ma jiro siyaasad qiraysa wadahadalkaa socda muxuu yahay meeshuu kusoo dhamaystirmi doono maxay tahay qaabkee lagu hergelin karaa soomaaliya ina mar dambe umidowdo waxaasoo dhan ilaa hadda ma muuqdaan oo shacabka soomaaliyeedna lagama maaragtay jaahil bixinin marka waxaan jeclaan lahaa khilaafaadka waxa keenaya kala hadalka iyo ismaandhaafka ka jira wafdiga labada kooxood masalaya shirarka imaanaya waxaasoo dhanna waxaa looga hortegi lahaa in marka hore la qeexo ujeedada laga leehay shirarkan sababaha loo imaanayo ilaa iyo turkiya maxay tahay iyadoo la iman karo hargeysa ama la iman karo muqdisho ani waxaan jeclaan lahaa dowladda federaalka ee soomaaliya inay u muujiso walaalaheen reer somaliland inay kusoo dhaweyso muqdisho in lagu qabto shirka ugu horeeya oo looga wada hadlaayo arrimaha siyaasadda ka baxtan maaragtay arrimaha oo iskaashiga iskaashiga waxaa ka horeeya horta marka hore mowqifkan dowladnimada muxuu yahay soomaaliya maxay ka qabtaa qaabkay looga heshin karaa sida dib loogu soo noqon karaa in maaragtay labadaa wala dad oo walaalo ah ay maaragtay dowlad u wada yeeshaan oo oo geeska africa ay ugu wada maaragtay badbaadaan marka waxaan isleeyahay haddii wadahadalka uu sidaa ufurmi lahaa oo siyaasadda laga bilaabi lahaa arrimahan kale way iska fududaan lahaayeen laakiin intii siyaasaddu ay cakiran tahay waxaa soconaya buuqaan waxaa soconaya mar walba horumarna lagama gaaraya shirarkan waxaan waxaan isleeyahay dowladda federaalka soomaaliya wejigaba waxay ku tahay mar walba inay wasiire ay u dirto shirar noocan oo kale ah oo la ogsoon yahay inay maaragtay kusoo dhamaan doonaan maaragtay qaabkan hadda ay kusoo dhamaadeen oo kale aad baad umahadsan tahay xaamud baan siinaya xaamud waad maqlaysaa sida dooda loo dhigayo horta kolleyba cabdinuur waxaan mudane cabdinuur waxaan ku taageersanahay in shirarka waddanka lagu qabto shirar kastoo la qabanayo waayo imika dee dawlad taamaa jirtaa waddankana waa lagu qaban karaa meelo badan oo lagu qaban karaana way jirtaa walaalkay maxamedna waxaan leeyahay oo yidhi gacmo shisheeyo fara badan baa ku jira marka laga soo bilaabo koob iyo sagaashankii ama dee ka horba dee waad ogeyd inay gacmo shisheeyo ku jiraan oo shirkaa dee burceed uu maxamed ka hadlayeyba saddex genaraal oo ciidamadii mingista ah joogay markaa oo dadkana markaa dee la cabsi gelinayo oona lagu qasbaayaba inaa waxa saxeexaan markawaxyaabaha qaarkooda ee aan runta ahayn inaynu iska dhaafna anaa shirka
joogayyo maskaxdayda ku jirana waan sheegaya oo de soomaali dadkumataysanaa soomaalturkiya iyo meel kasta ha la iskugu tego wadanka ha la iskugu tego laakiin sadeexaad ha loo wada hadlo soomaali awdal hadday dhib sheeganayso waa in la dhegaysto hargeysa hadday dhib sheeganayso waa in la dhegaysto hadday khaatumo shir sheeganayso waa in la dhegaysto ogowta kalena dadkani dad shaqo tegay maaha oo de cali khaliif prime minister buu wadanka ka ahaan jiray iminkana dadkiisii buu masilaa dee qof shaqo tegay maaha dadka reer awdal ee hadlaaya ee meel kasta joogina dee dad maaha xeldoon iyo muxuu ahaa lacag raadinaya waa dad dadkoodii u hadlaaya sida aad maxamed o aadba ugu hadlayso ummadaadaba iyakuna ugu hadlayaan marka soomaali hays wada dhegaysta marka waynu heshin karaynaa waad mahadsantihiin labadiinaba waa mahadsantihiin aan kala helno aad aad baad umahadsantihiin waxaan rabaa waxaan rabaa xaamud baan la hadlaya xaamud xamud baan la hadlaya xamud doodeenu somalilan gudaheeda kuma saabsano oo marka awdal iyo laga hadlayo qaatumo iyo dhulkaa laga hadlayo o dhan waxay noqonaysaa in gud gobolkii gudihiisii aan si gaara uga hadlayno hadda waxa doodeenu ay ka sarreysaa oo waxaan ka hadlaynaa wadahadalka soomaaliya iyo somalilan udhexeeya dowladda soomaaliyana waxay aqbashay inay somalilan la hadasho iyadoo aan ku kala qaadqaadin maxamedo waa intii aan noolaa oo dhan wax soomaali la yidhaahdo weligay ma rumaysan dhegaystayaal intiinii dib uga soo biirtay dhegaysiga idaacadda waxaan eh, idin xusuusinaynaa inaad nagala socotaan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa doodan ka qayb galaya maxamuud cabdulaahi jaamac sifir oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya haatanna ah wakiilka somalilan ee kenya qadka taleefanka ee magaalada new york dalka maraykanka ayuu ku jira qadka magaalada colombus ohio ee dalka maraykanka waxaa sidoo kale ku jira doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare farmaajo ee soomaaliya kana tirsan mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka ohio qadka magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka waxaa isna ku jira xaamud cali maasheeye oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladdii sheekh shariif aan mar kale dib ugu noqono barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka waxaan siinayaa een, maxamuud cabdulaahi jaamac sifir Een, eh, waxyaabo badan baynu soo qaadnay horta waxaan jeclay arrimaha sidaad adiguba u sheegtay arrimaha mo- haddii dhibaata somaliland dhinaxdeeda dhibaata waa ka jirta laakiinse sida loo buunbuuninaya maaha waxa somaliland waxay u diyaartay wax allaale wixii dhexdeeda ah inay wadahadal iyo iskaashi iyo wada tashi ka ka qayb gasho marka dad ama dadka kan cali khaliif iyo eh, khaatumo dhah eh, wax anigu wax wax kaloo meel kale wax ka jiraan kama warhayo laakiinse meesha wax ka jira imika waa waa gobolada mariga maxamed waad og tahay waa somaliland xamud waktigaad waktigaaga ku siinaynaa raalli ah xamud sifir hadalka u dah Een, anigu aan isleeyahay soomaaliya soomaaliya inay ka waantowdo inay ka faa'iidaysato mu- somaliland marra ma dhex gasho arrimaha eh, koonfur dhexdeeda laakiinse somaali soomaaliya mar walba way isku daydaa way isku way way soo dhawaysaa waa ka way way way sii way fidisaa oo isku oo sii kala fogaysaa dadka reer somaliland gudaheeda marka waxaan odhan lahaa haddii wanaag la doonayo a- iyaguna ha joojiyeen fa- een, eh, fadqalalada ay had iyo jeer kula dhex jiraan eh, somaliland dabeetana iyagoo laba dhinaca ha wada hadleen marka aan dabeete qaabka loo wada hadlaayana waa yacni cilado siyaasadeed in laga s- eh, cilado badan in laga saaro waxa ugu muhiimsan in dad in labada dhinacba ogolaadaan in la dhexdooda laga doodo aayaha ummadda soomaaliyeed iyo si ay iyo wax inay raacayaan iyo inay kala baxayaan Sif- si- in eh, dood xalaal ay maxamuud jaamac leedahay, mid walba maxamuud ka cabdulaahi jaamac eh, waxaan rabaa wax mid yar ii kaadi cabdinuur maxamuud eh, een, hadalkaaga anigoo tixraacaya een, in badan oo eh, ka mid ahaa somaliland mas-uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay hadalladay ku celcelinayeen waxay ahayd eh, koonfurta marka hore iyadaha soo heshiiso oo nidaam iyo dowladnimo iyo maamul hala timaado marka ayaan ka wada hadli karnaa aayaheena iyo mustaqbalkeena ayaa doodooda mar walba ahayd Eh, hadda haddii somaliland dhexdeeda sidaas sheegaysa eh, wax ka dhex jiraan oo khilaafyada ay jiraan eh, soo hadhow suuragal maaha in la yidhaahdo somaliland hadday doonayso inayna la hadasho iyada dhexdeeda ha kasoo heshiish ha kasoo heshiis wa wax waa ma wuxuu khilaafkan ka hadlayaa waxa weeye een, eh, ko- kooxa kooxa kooxa eh, wax tabanaya oo le waxbaa naga maqan marka wax kastaba haatee laakiinse wa wa mabdayan waa ogolahay qolo waxa waxaa muhiima in qolo walba dhexdeeda ka heshiiso maaha koonfur qoleyna ka heshiiso koonfurna dhexdeeda ka heshiiso somaliland ka heshiiso iminka qaabka somaliland hadday hadday is haystaan ayada is haysta hadday heshiinaysan ayadaa heshiinaysa laakiinse soomaaliya waxaa ka jooga shan iyo labaatan kun oo ciidamaa jooga adduunka qa- qaramada midoobey mishangeeyey african union baa jooga eh, koonf- eh, walaalada soomaaliya ay somaliland ba heshiis la galeen maxay heshiis ula galayeen hadday adduunkii oo dhan ayagu gacanta ku haystaan marka waxa weeye waxaan leeyahay gacmaha shisheeye iska- kaalin weyn bay ku leeyihiin mur eh, eh, xal la-aanta dalkeena marka waxaan leeyahay een, wa- waxa waxa fiican in in si dhaba oo cilmiyeysan oo dhexdhexaada anigu somaliland baan wakiil u ah laakiinse iminka u hadli maayo iyada aniga caqligayga iyo aragtidayda ya- i- sida xalka sooma labada dhinac bay ugu jirtaan doonaya yaan tilmaamaya Waa mahadsan.
aad aad baad umahadsantihiin eh, dhammaantiinba waan idinkaga mahad celinaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga ka qaybgalkiinu een, aad baan ugu mahadinaynaa Waa mahadsantahay maxamed dhammaan odayaashana waa salamaya dhammaan aad baad umahadsantihiin dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka ka qaybgelayay maxamuud cabdulaahi jaamac sifir oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda soomaaliya haatanna ah wakiilka somalilan ee kenya doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare farmaajo ee dowladda soomaaliya iyo xaamud cali maasheeye oo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ka soo noqday dowladdii sheekh shariif sheekh axmed dhammaantood waxay ka qayb qaateen barnaamijka iyagoo ku sugan dalkan maraykanka intaa barnaamij midka la mida ku kulmayno dhegaystayaal waa maxamed colaad xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelya